ehelkiyow colaad iyo dhibaato dan kuma jirto waddanka waa la wada degan yahay soomaalinima soomaalida waa wada degan koonfur galbeed baa wada degan dadka meeshaa ku nool waa soomaali waana gobolka bokool dhammaantood bokoolkii aan shalay ka tirsanayn aan walaalaha ku ahayn baan maantana walaal ku nahay dawladna aan ku nahay annagaana waddanka xukunna annagaana wixii dhibaataa ka hadlayna marna uma dulqaadanayna waxa la yidhahda maxay ahaydeen shaqaqa colaad cid abuuraysa gaar ahaan xildhibaanada hadlaya ninka ka yimaaday qalloocan waxaa weeye ninka la yidhahdo xildhibaan sanyare qalloocan buu ku dhashay weligii ceel bardamaarka maanta ka hor wax dad ah iyo wax dal ah iyo wax dunyo ka taalana maanta ma laha inuu dadka marka shaqaaqa colaadad geliyo waxaa weeye muu dulqaadanayno mana ka aqbalayno
aniga waa maxamed suldaan maxamed ka tirsan baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya ka soo jeeda gobolka bakool degmada ceelbarde anigu ma sii badinayo xildhibaanadii igu horreeyey baa iyo afjaray farriin baan rabaa inaan diro farriintaana waxaan u dirayaa xildhibaanada federaalka ee ku sugan deegaamada deegaamadaas ayagaa degmada ceelbarde aato iyo yeed xildhibaanadaa waxaan leeyahay war dawladda federaalka ayaday xuquuq nagaga maqan tahay ayaday horumar iyo wax naga soo gaaray weligeedba un jirin way jirtaa mooyee dawlad federaal oo deegaamadaa wax u qabata maana arag marka waxaan waxaan leeyahay war dawladda federaalka xuquuqda ka maqan yaa la idinka rabaa waana la xisaabtamaya biidni illahi alkariim dawladda federaalka xuquuqdeedibaa yaa laidinka yaa laydinka rabaa idinka waxaan farriin kale u furayaa guddoomiyaasha saddex degmo cabdirasaaq ibraahim cumar cabdinuur maxamed xasan iyo cabdi faaqi duwane waxaan leeyahay war degmooyinkii saddex bilood ka hor baan ka soo tegey idinkaan inugu ogeyn idinkaa mas-uuliin ahaa idinkaa joogay koonfur galbeed baad aydeen gobolka bokool baa laydinka xukumay waxaa weeyaan goormaad goormaad meeshii ka guurteen aan inigu ogeyn yaase idinku dulhabsadoo annagu aan ogeynoo meesha war dadkan kaleete meesha jooga anuu hadda maba garanaya dadka kale aad ooma garanaya dadka kaleeto waxaan idin leeyahay annagaa hadlaynay hadda fadhiniyo idinka wax noo dhexeeyo mas-uuliyada kaleeto ma jirto dowlad goboleedka xildhibaanadiisa koonfur galbeed soomaaliya waa annaga idinkana mas-uuliyiintii degmooyinka aan ku ogeynayn kaga soo tagnay baa tihi cid kaloo idin bedeli karta ma jirto iyo cid kaloo shaqaaqo kaleeto meeshaa ka samayn karta waxaan idinku amraynaa inaad mas-uuliyaddiinna aad qaadataan oo shacabka kicinta iyo abaabulka iyo dhibaatooyinka shararka tirada badan ee meesha laga sheegayo laga joojiyo degmooyinkaa degmooyin nabadgelye ahayn degmooyin shaqaaqo iyo u baahan dhibaato ma aha waxaa weeyaan horumar iyo kaalmay u baahan yihiin maanta in isbitaaladii la helo in ceelashii riigii la dayactiro in iskooladii la helo tii baan ku maqannahay biidnillahi alkariim waan helaynaa koonfur galbeedna waxay naga ballan qaaday madaxweynaheega iyo uwaasyadeeda siixayaashaada inay ummaddaa tabashada jirta inay soo dhammaystiri doonaan wax lagu farxo ummadda ay ku qanacdana laga heli doono anuu warka ma sii badinayo